halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa saddexda bisha mey sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhallinyarada jabuuti oo si ka duwana sannadihii hore u ciiday sannadkan
ku iibsaday online waxaan ka arkay baashka facebook ay samaysteen halkaa baan ka dalbaday anuu calasbix iska jooga ayaa anaga kala hadlay nibroga whatsappkay siiyeen markaan la hadlay bacda la xidhiidhay lambarkayga waan u siiyey waxay lambarkayaan xidhanayay matalan cabiraadaydii ayaan siiyey way waxayga way dhigeen way i reserveeyeen
isla wararka ciiddayn ku guda jirnaay sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan warbixin kalo iyadana ku saabsan dhallinyarada laasacaanood iyo siday u ciideen kaalmihii heesaha ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada midooda afrika oo ku yaala tuulada ceel baraf oo ilaa iyo shan iyo lixdan kilomitira dhinaca waqooyi ka xiga magaalada jowhar laba ilawareed oo kala duwan oo mid hore uula shaqeeyay ilaamaha amniga kan kalena dowladda ka tirsan yahay balse codsaday inaana magacooda la sheegin sababtoo ah inaanay idan u haysan in ay arrintan ka hadlaan ayaa u sheegay v o a in al-shabaab ay galeen saldhigga howlgalka midooda afrika ee atmis ayaana weli ka hadlin weerarka sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa iyaguna ka hadal weerarkan hase yeeshee warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa tebisay in ciidamada midooda afrika ay dib iskaga waabiyeen weerar uga yimi al-shabaab ururka al-shabaab ayaa warbaahintooda ku sheegay in ay weerarkan u adeegsadeen qarax ismidaamin ah waxaanay sidoo kale sheegteen inay tobannaan askari oo ka tirsan ciidamada burundi dileen taasi oo aana si madax bannaan loo xaqiijin ceel baraf ayaa ka mid ah dhowr deegaan oo ciidamada ka socda burundi ee ka tirsan amison ay ku leeyihiin saldhigyo muslimiinta dalka indiya ayaa maanta oo salaasaa u dabaaldigay maalinta ciidulfidriga iyagoo salaada ciidda ku tukaday bannaanka masaajidada islamarkaana xilli dabaaldegan iyo sanadkani kusoo beegmaya wakhti ay dhacayeen weeraro xidhiidha oo ka dhana bulshadana intii lagu guda jiray bishii rabadaan dareennada muslimiinta ka dhanka ah iyo weliba weerarada ayaa kordhay guud ahaanba dalkaasi bishii hore ficiladaasi oo ay ka mid ahayd ee dhagaxaan ay isku shiideen kooxaha hindida ah iyo weliba muslimiintu xilli ay lahaayeen munaasabado diimeed iyadoo la burburiyey hanti doora oo badankooda ay lahaayeen muslimiintu sida ay mas-uuliyiintu sheegeen bulshada muslimka ah oo boqolkiiba afar iyo tobanka ah mujtamaca dalka indiya ee tiradooda ay gaadhayso halka bilyan iyo afartan boqol oo milyan qof ayaa culaysyo kala duwan kala kulmaya ee dadka hinduuga ee xagjirka ah muddo dheer kuwaasoo qabay aragti muslim nacayb ah qaar ka mid a hoggaanka xisbi xaakimka hinduuga ee baratiya janata bati ayaa iyaguna ka aamusay islamarkaana aamusni ku taageeray iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaaraha dalkaasi indiya narendra modi uu isaguna ilaayo hadda aanu ka hadal arrintaasi duhurcana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda duhurnimo ee v o a idinka soo gaadhaysa washington aan ku bilownay dalka jabuuti ciidan ayaa uga duwan ciidihii hore ee dhinaca dharka iyo weliba adeegyada suuqyada lagu soo kordhiyey gaar ahaan goobo ganacsi iyo weliba dhismayaal qurux badan iyadoo dhallinyaro badanina ay ka yimaadeen gobollada islamarkaana ay halkaasi ka adeegteen wariyahayaga dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mid a dhallinyaradaasi islamarkaana adeegyada ay qaadanayeen iyo diyaargarowga ciidda kala sheekaysatay
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa mustafa xuseen geelle waxaan ku iibsaday online waxaan ka arkay baashka facebook ay samaysteen halkaan baan ka dalbaday anuu calasbiix iska jooga ayaa anaga kala hadlayn nibroga whatsappkay siiyeen markaan la hadlayn bacda la xidhiidhay lambarkaygaan u siiyey waxay lambarkaaan xidhanayay matalan cabiraadaydii ayaan siiyey way ii way waxayga way dhigeen way ii reserveeyeen iminkana waxaan jabuuti ku soo dhacay saan waxayga u qaato oo dee marka waxaaga hore u dalbatay buuqan iyo isdamajiidkan iyo rafaadkan ma maraysa adigu waxaaga gacantaa lagu adoo diyaar lagu keenaya haa buuqani waxaan iskuma soo dhimin waayo waa marka anoo isdibin daalinna ayaa waxayga so- si degan u qaadanaya xaafadda ku hooyanaya bacdeenna isku hooyanaya kee marka yara kee yara fiican labadooda inaad online wax ku iibsato iyo inaad iyo inaad socoto wallahi dadka waxaan odhan lahaa waan ku waanin lahaa maxay ahayd ay in barta facebooka kala socda wax kaste xaggaa ka dalbada nimirooyada xaggaa kala hadla wixiina oo tay- maxay ahayd tayalon inii diyaarina iyakoo dirana soo doonto saad u qaadatay ka warran suuqyadan waaweyn magaalada lagu soo kordhiyay hadda wallahi suuqyadan waaweyn ee magaalada lagu soo kordhiya waa wax ku soo biiray waa wax bilic leh waa wax fiican waxayna kordhinaysaana inuu maxay ahayd ay xaggan commerciga wax iibsigu aad aad u kordhay maxay ahayd ay bilicda magaalada jabuuti waa kaa horumarkuna inuu socdaan deedna tusaysa halkan bahal yaroo la fuulaya jirto escalatorka la yirahdo ma fushitaa weli waan isku day waan isku day waan isku day waan koray laakiin
ma wareegsan xoogaa waxaa igu jira cabsi yar okay waan rax rajaynayna ka baxdo insha allah maxamed aadan maxamed saaxiibka online buu ka iibsaday adigu wax soo iibsanaysaa aa amba hotel mid baan ahay inkastoo haddana caawa la socdo oon dee online ku iibsanan inkastoo haddana waxaan waa- annagu waan soo dooranay marka hore dee waa iminka horta waa laga ilbaxayna wixii la- bacadkii la tago oo xagkii laga iibsado buuqii wixii oo waqti waqti toonkii waqti kaa cunaya ha iminka ahaan alxamdulilah wallaahi anaku iminka anaku anaku wixii noo diyaari ma qaadanayna waay dhallinyarada wax baratay iyo hooyada ciyaalka inay isku mid noqdaan maahaba waa in la kala duwanaado waa runaa iminka ahaan waa sidii hore way ka duwan tahay sidii marka hore ahayn iyo iminka isku mid ma nihi waa iminka telefonkaaga waxba ku ha telefonka wax kaasa ku haya isaaba gun ku isticmaalin insha allah ka waran eh, jawiga ciidda guud ahaan magaalada soo aragtaa ee wallaahi jawiga maanta ciidii hore ciidii inay ka duwan tahay maleeya iskaan baa jira oo la fulayo dadkii uma dadka iyagoo wax iibsanaya haddana way ful- way fulayaan uma niyadii ku dhisanayaa suuq walo isbedelay ayaa ayaa ku dhacay oo suuqa laga kala baahaya ayaa ayaa jira ya ciid mubaarak xagga ka leedahay ciid mubaarag horta waxaan ka leeyahay shacabka jabuuti oo dhan ciid mubaarag baan ka leeyahay bacdeen waxaan kaloo salaamayaa asxaabtay dhammaan intii garanaysa oo dhan waa dhammaan salaamayaa
asalaamu calaykum waxaan salaamayaa oo ciid mubaarag ka leeyahay horta ugu horeeyo hooyada macaan aabbahay ku xigo dhammaan faalmigayga anoo kala qaaqaadayn isku wada gee iyo jabuuti wixii ku nool oo dhan qaar dibadiya dalka waxay joogaanba iyo ummadda muslimka oo dhan baan ka leeyahay ciid mubaarag magacaygu waa israa aadan cabdi waxaan galaa belbela wallaahi suuqa sida caawa u shidan yahay lagama sheekeyn karo wax weyn baa kusoo wax weyn baa kusoo biiray maxaa dharka ciid macaan baa yaala maarkadada cusub baa jo- meesha yimiday oo jooga maxaa wallaahi ay ay ay maad fuusheen bahalka yar ee la fulfulaya escalatorka soo noqnoqonaya haa waa fuulnay okay ka waran markaas markaa fuusheen bisinka shucuurta waa soo koobi kari waay wallaahi dad badan baa dhexdhexaayay markii markii kugu horeysay ba aniga aniga haanteeda markii ugu horeysay maaha laakiinse waan arkay dad badan oo nexnexayada meesha ay saaxiibada qosaysaayo magacaaga ii sheeg umar kheer umar khayr ma ma adeegatay haa Okay.
maxaa la yidhahdaa waan tegey suuqa maanta waan soo soo indheendhey haa waan soo indhendheyey meel kastaan soo maray Okay.
maanta jabuutina maanta aday arkeeda suuqan weyne kusoo biiray aad bay qurxoon tahay.
haa xoog maxaa la yidhahdaa meeshan kale iminka la fuulay oo kalena wallaahi ha birteen ma fuushay dadka qaadaysa haa xoog Okay.
wallaahi in badan daf waan fuulay Okay.
waa ceshib wallaahi ka waran eh, dhalinyarada waxay jeceshaha quruxda halkaloo kale markaad joogto sawir macaan baad iska qaadi karaysaa you know way- sidii balaas dhaanbo way ka qurux badan tahay haa xoog xoog xaag haa iyo ciid mubaarak leediin macaydid yaa kaleediin een hooyaday horta iyo aabbahay oo maxaa la yidhahdaa ku maqan beledweyn een eh, maxaa la yidhahdaa, walaalkay ku yaroo dim- dimka tows waan salaamaya walaalkay faamiyigayga intii taqaanto oo dhan oo gebi waan wala waan wala salaamaya
anugu ma- ugu horeyn hooyaday baan ka leeyahay macalciidad hooya maciid mawaarig baan ka leeyahay aabbahay ku xigeen walaalahayga yaryar iyo macuuday awoogaya xaggan ka salaamayo macayideed maciida
siciidow dhalinyaradu waxay ku mashquulsanayd bahalkan birtan la fuulaye ee, loo fuulaye xagga sare maad fuushaada si fiican laba jeer baan waa maasha allah ciidda farxadda leh oo maanta adduunyaheenu dee gebigaas kugu wala imanay waxaan leenahay wallahi alxamdulilah maasha allah waxaan waxaan salaamanaa horta madaxweynaheena ismaaciil cumar maciideed baan ka leenahay waxaan ku xigsiiyaa labadayda waalid iyo faalmideedi iyo walaalahay wallaah haddana waxaan ku xigsiiyaa adduunyahoo dhan baan wala salaamayaa maasha allah wallaah ciidiina farxadda leh sidaa mar waliba yidhaah khayr anugu soo geliyaan leenahay kawaran meeshan een, moolka wadanka lagu soo kordhiyey quruxda ciidihii hore may jirin hadda ciida kawaran dareenka dareenka maanta shucuurtu aad bay u kacsan tahay wallaahi ciidihii hore anigu waxba kama garadaye laakiinse ciidan maanta shucuurtu aad bay u kacsan tahay wallahi alxamdulilah wallahi
daarow birta yar maad fuushay mise yar baad fuushay?
waa marka ay ugu horreysay maad fuusho gabadh markii cagtaad sartay ugu horreysay maxaa dareen naxarin baa dareemay yar baad yaraan ah
markii aad soo noqotay nin gabadh markaas soo noqdaa jirta waxaan ma dareemin yaad ciid macnaa ciidanka leedahay.
macala ciidan madaxweynehena ismaal cumar geele iyo marwadiisa ciid mubaarak baa ka leeyahay shicibka shicibka reer jabuuti iyo waalidkeygoo salaamayo iyo walaalahay iyo labadeeda waalid baan salaamaya
wariyaha dalka jabuuti sagal siciid faarax oo la kulantay qaar ka mida dhallinyarada magaaladaasi jabuuti oo ay kala sheekaysanaysay ciidda iyo weliba siday ay u adeegteen iyo hannaankii u ciidayaan halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu jalleecna dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta jamasha iyo weliba leyla cabdulaahi cumar
cididada jicirte kala jeexa idiyo ugu jirida weeyaan dhirtu waxay ku joogtee xididada jicirte kala jeexa idiyo ugu jirida weeyaan dhirtu waxay ku joogtee ana ruux ana ruux ana ruux jiifka jiifka halisa beerkuwan jecelahay adaa jira jecelahay adigaa jira ana ruux ana ruux ana ruux jiifka jiifka halisa beerkuwan jecelahay adaa jira jecelahay jawharad ifaysiyo wadnahayga jehbaar akalgacayl ku jabse jawharad ifaysiyo wadnahayga jehbaar akalgacayl ku jabse niyad ku janjeedhiyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho niyad ku janjeedhiyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho
heestaasi jabashay weliba codka leyla cabdilaahi dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu hore uga sii soconno qeybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aynu kacno magaalada laasacaanood oo dhallinyarada iyo weliba sida ay uga ciideen halkaasi iyo weliba waxyaaba ay xiiseeyaan ee ciidan ay ku xusayaan uu goobaha ay bulshada ku kulantay magaalada laasacaanood gaar ahaan goobaha u dalxiis tagaana uu kula kulmay wariyahayaga cabdikariim olol cabdilaahi cabdi caraale oo ka mida dhallinyaradaasi islamarkaana oo ka waraystay munaasabadda ciidda
ayaa si weyn u soo dhoweeyey ciidulfidriga kuwaasoo saaxiibadood ay isugu yimaadaan goobaha ugu quruxda badan ee ku yaala magaalada laascanood dhallinyaradan ayaa koox koox isu soo raaca kuwaas oo midabada dharka kala duwan oo qaarkood dhallinyarada ay jaalka leeyihiin ay isaga mid yihiin qaabka dhallinyaradu ay u ciidda iyo farxaddooda ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaanu wax ka weydiinay qaar ka mida dhallinyarada ayaanu wax ka weydiinay dhallinyarada magaalada laascanood xilli ay ku sugnaayeen goobaha ay isugu yimaadaan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin markooda assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu marka labaad ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilahay ciidka ciidkan ciidkiisa ilahay nagu geersiiye amni iyo caafimaad iyo barwaaqo alxamdulilah maanta aad iyo aad baa dadku u faraxsan yahay dhallinyaradu gaar ahaan dhallinyarada reer laasacaanood jawigu wuxuu ahaan jiray awal jawi kulul laakiin maanta wuu ka bedelan yahay waxaa isgalay ciidkii iyo roobkii oo jawigu waa jawi aad iyo aad u qurux badan dhallinyaradu waxay dareemaysaa farxad iyo guud ahaan dadka halkan jooga goobtan jooga jabuutaawi aad iyo aad bayna qurux badan tahay waxaa la odhan karaa ayaamihii aynu soo gudbinay aynu ka soo gudubnay iyo maanta way kala duwan yihiin waxaa kulmay laba farxadood taasoo ah farxaddii roobka iyo farxaddii ciidka ilahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay inoo daa'imo meel kastoo aad joogtaan ka warran waxyaabaha dhallinyaradu ay waxay kaga duwan yihiin dadka waaweyn oo kale wallahi niyahow horta waa sida aad sheegtay way kala duwan yihiin dhallinyarada qayb baa khamiistii ku iidaysa oo waxaa muuqata in hadda aad iyo aad dhallinyaradu ay khamiisyadii ugu ciidayaan oo loo soo noqday khamiisyadii iyo dharkii islaamka oo quruxda badnaa macaawisihii dhaqanka hidaha iyo dhaqanka weliba dharkii isku eekaa ee ahaa macaawista iyo shaarka gabdhahoo kale waxaa iga muuqda hidaha iyo dhaqankii ijaabkii quruxda badnaayo islaamka taasna waxay gelinaysaa qofka muslimka markuu arko farxad gaara ayay gelinaysaa aad iyo aadna waanu ugu faraxsannahay maasha allah bismillahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ciidan ciideeda ilaahay hayna gaarsiiye caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash kolley gaar ahaan aniga waxay iga duwan tahay dhallinyaradu aad bay u iidee beriyihii hore laga yaabay dadka waalidka iyo inay bahasha ay sisinaan jirin laakiin hadda waxaa ii muuqata inay dhallinyaradu ay beryahan dambe ay waxa loo yaqaano si wada jira u ciidayaan meelaha waxa loo yaqaano waxaa kusoo badanaysa dalxiisyada inay tagaanoo ay waxyaabaha inay sawiro iyo waxyaabahaasoo kale ay iska qaadaan ay xiisaynayaan taasna waxaa keentay jawiga degan iyo xaaladda lagu jiro marka kolley waxyaabaha igu cusub waxyaabahaas ka mid ah horta kolley cabdikariin oo qof walba dookiisu ciyaaraya nin walba taagtiisa oo meeshay geyso laakiin haddana waxaad moodaa dhallinyaradu waxay u badan tahay siiba wiilashu inay khamiis iyo macawsaha ay ku ciidaan yoogo-yaasha taasina waxaa loo yaqaano laga yaabay inay dhaqankeenni dabada ku hayso weliba wiilka go'a shaalka iyo macawsta ku ciidaya kule dhaqankeennigay dabada haysaa iyo isagoo haydee dhaqankii iyo weliba ushii waxa loo yaqaano dhulka lagu xardhi jiray waxa loo yaqaano garta lagu qaadi jiray ayay wiilashu wada sitaan
waxyaabaha aadka u xiisayn waxaa kamid a goobtan oo goob aad u qurux badan oo bilicsan oo dalxiiska soo jeedinaysa guud ahaan gobolka gaar ahaan caruurtii iyo dhalinyartaba si gaara meeshan bilicdeeda quruxdeeda caafimaad waxaa lagu ciiday dhammaan gobolka iyo guud ahaan ummadda soomaalida waxaan rajeynaa ciidul maarig ciidul caafiya leenahay waxa uu waxeeye shimbir walba shimbirkiisa loo duraa dhalinyartu waxay idinka weyn kaga duwan yihiin way isugu soo baxayaan goobaha dalxiiska iyo goobaha bilicsan iyo magaalada banaankeeda way isbaranayaan way siso waxa la yidhaahdo waxyaaba badan bay kaga duwan yihiin dadka way iyagu qudhoodu dadka wala way soo boqanayaan oo goobta way imaanayaan maalmaha ciidda waxa ay u tahay dhallinyarada ayaama farxad weyn xaggooda ka ah saaxiibo badan ayay isugu yimaadaan waxayna ka wada hadlaan iyagoona si weyn u xiiseeya kulammada iyo goobaha ay isugu yimaadaan waxayna ka sheekeeyeen soonkii bisha rabadaan ee fadliga badneed ay soo soomeen iyo kulanada saaxiibtinimada ay isugu yimaadaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha inoo hayo maxamuud masaade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo brentford ayaa xalayto kulan xiiso badan oo gegida ultraford ay ku yeesheen waxaa kooxda kubadda cagta ee manchester united u suuro gashay inay saddex goolna dhaliso saddex dhibcoodna qaadato laakiin kooxda brentford waxa ay soo bandhigtay ciyaar qurux badan sidii lagu yaqaanay inkastoo guushu aanay dhinaceeda aadin qaybtii hore ciyaarta markay socotay sagaal daqiiqo ciyaaryahan bruno fernandes ayaana gool qurux badan shabaqa ku hubsaday christiaano ronaldona qaybtii dambe ee ciyaarta rigoore loo dhigay kooxda ayuu shabaqa la helay waana goolkiisii sideediy tobnaad ee uu dhaliyo xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan sii gaboobaya ee wakhtigiisuna soo gabagaboobayo waa kan kubadda cagta e ayaa dad badan waxay isweydiinayaan haddii kooxda kubadda cagta ee manchester united uu la sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda maadaama kooxdu ay soo shaqaalaysiisay macalin cusub oo shaqada la wareegi doono marka xilli ciyaareedkan ay dhammaadaan macalinka da-da yar ee kooxdu kala soo wareegtay kooxda ayakis ee danhaag ayaa dad badan rumaysan yihiin inuu waxweyn ka bedeli doono kooxdan islamarkaana uu noqon doono macalin ay ku najaxdo oo guulihiisa alex ferguson oo kale kooxda gaarsiin doona laakiin kooxda manchester united oo inta badan aada u malayso tan iyo markii ka tegay alex in ay noqotay koox uu habaar ku dhacay oo macalimiin waaweyn oo kooxda la keenay horena qaaradda yurub iyo weliba horyaalada kala gedisan ee caalamka wacdaro ka soo dhigay ay arinteeda wax ka qaban waayeen dadka qaar baa isleh danhaag meshi marino iyo fangaal wax ka tari waayeen suuragal ma noqon kartaa in uu horumar gaarsiiyo kooxda kubadda cagta ee manchester united waayaha iyo waqtiga ayaa si kala sheegi doona dhinaca iyo haddii aan jaleeco magaalada aan idhaahda ee wadanka sbain kooxaha kubadda cagta ee valorial iyo liverpool ayaa lugtii labaad ee ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga caawa goor dambe fooda isdari doona lugtii koowaad kooxda kubadda cagta ee liverpool waxay kusoo guuleysatay laba gool iyo waxba oo garoonkeeda anfield ay ku soo qaadatay haatan valorial iyo macalin emry ayay marti u yihiin waxaana dad badan rumaysan yihiin in kooxda valorial aanay sahal ku dhiman doonin si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee liverpool oo sanadkan loo saadaalinayo hanashada horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ayaanay sahlanayn meel kastoo ay joogtaba in golal badan lagaga adkaado haddaba la arki doone haddii kooxda kubadda cagta ee valorial labada gool ee lagu leeyahay ay saddex ku badasho ama inta ay barbaro ka dhigto ay rugoorayaal ku badiso dhinaca iyo haddii aan jaleeco haatan ciyaaraha kubadda kolayga ee n b a da maraykanka oo meel xiiso badan maraya ayaa laba kulan oo habeenkii xalay haal la ciyaaray waxay ahaayeen wareegii labaad ee ciyaaraha n b a da oo lugtii koowaad la ciyaarayay kooxda philadelphia sixers ayaa waxay booqatay miami heat waxaana lugtan koowaad oo ay ku badisay kooxda miami boqol iyo lix halka sixersna ay keensatay sagaashan iyo labo lugta labaad ayaa mar kale lagu ciyaari doonaa guriga kooxda miami heat iyadoo laba lugood oo kalena la aadi doono guriga dhinaca iyo galbeedka maraykankana waxaa magaalada fenix ee gobolka arizona fooda isku daray kooxaha dallas mavericks iyo fenix suns labadan kooxood oo ciyaar xiiso badan soo bandhigay labadoodana waxaa guushu ay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta dhankeeda aaday kooxda fenix suns boqol labaatan iyo kow ayayna guushu ku raacday halka boqol iyo afar iyo toban ay la timid kooxda kubadda koleyga ee dallas mavericks ciyaaryahan danjej ayaa si afartan iyo shan dhibcood u dhaliyey kooxda dallas mavericks lugta labaad ayaa lasii joogi doonaa guriga kooxda kubadda koleyga ee fenix suns iyadoo markaa dabadeedna loo boqoli doono guriga dallas laba kulanna halkaa lagu soo ciyaari doono wahagaag dhegaystayaal xubinta ciyaarahana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe ma mascadooyadala sidaay nabad
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascado inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha gabagabadii idaacadda ayaynu dhegeystayaal maraynayo markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha mar kale isla markaana aynu ku wada nasanno heestan uu ku luuqaynayo cumar shooli
berigan isbaraniyo bila gowra gabar yahay anigoon hurdada bogan idhaantada oo qura anigu biseero berigan isbaraniyo bila gowra gabar yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo qura anigu biseero bal dahabii tahay jecebku waa balay bogayo wadnahayo ama beerka ka jacayl boholyow daraadii ama bali gubyoodo heesaha baroorta boosta kuugu soo dira bal dahabii tahay jacalku waa balay bogayo wadnahayo ama beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta boosta kuugu soo dira hawada beenu sheegaa beydkii aan geli lahayn ano badi habeeyay aroos kuula begsaday hawada beenu sheegaa beydkii aan geli lahayn ano badi habeeyay aroos kuula begsaday ayaad laba boglayso bal xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno ayaad laba boglayso bal xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno gayaankayo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay wadan gorbarqa isu tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray wadan gorbarqa isu tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray aanun hadalkaasi badin buuraha aanun korin maqdana kaga sheekin
heestaasi codkiisiina uu soo gaadhsiinayay cumar shoole ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacaddan tan xigta afarta galabnimo isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo